warka safiirka israa'il u fadhiya magaalada london ayaa raaligelin bixiyey kadib markii la duubay xubin ka mid ah howlwadiinadiisa oo leh waxaan jeclaan lahaa inaan meesha ka saaro ama sumcadda ka dilo qaar ka mid ah xildhibaanada britain oo uu ka mid yahay alan dakan oo ah xilhayaha wasiirka arrimaha dibadda muuqaalkan oo loo duubay telefishinka al-jaziira ayaa siyaasigan la yidhaahdo shia mosef waxa uu sheegay in alan uu sababay dhibaatooyin badan waxa uu sidoo kale ku tilmaamay xogayaha arrimaha dibadda ee u k siyaasigan alan ayaa aad u dhaliila siyaasadda israa'iil isagoona taageera qadiyadda falastiin guddoomiyaha guddiga baarlamaanka britain u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa tallaabadani waxuu ku tilmaamay mid ceeb ah una baahan in baaritaano dheeri ah lagu sameeyo safiirka israa'iil ee britain ayaa waxa uu sheegay in hadalkaasi aanu ahayn mid ka turjumaya aragtida dowladda israa'el safiirka ayaa sidoo kale sheegay in hadalkani uu ka soo yeeray qof aan sidaasi u khibrad badnayn